safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya ee dalka ingiriiska ayaa si rasmi ah loo furay muddo soddon iyo saddex sano ah kadib waxaana ka qayb galay furitaanka safiirka soomaaliya ee ingiriiska jaaliyadda soomaaliyeed ee u k iyo marti sharaf kale safiirka soomaaliya dal safiirka soomaaliya ee dalka ingiriiska cabdiqaadir axmed kheyre ayaa jaaliyadda soomaaliyeed uga mahad celiyey sida ay isugu howleen sidii loo furi lahay safaaradda soomaaliya ee u k ilaahay na siiyey fursaddan caawa galabta aan maanta aan iskugu nimid safaaraddan ku taalla london waxaan leeyahay mataqaanaa ummadda soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay soft obinerkan waxaan leeyahay soo dhowaada yani waxaan leeyahay waxaad muujiseen geesinimo iyo sharaf badan inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan wanaagsan waxaan kaloo u mahad celinayaa guddigii isku xilqaamay runtii inay ka soo shaqeeyaan xafladdan wanaagsan maanta waxaan rabnaa inaan idiin sheegno safaaraddii waan daah furnay already maanta waa un xaflad aan qabanno oon rabno inaan dadka tusno xafladda weyn oo runta ahna oon rabno inay madaxda ka soo qayb gashana waxaan samayn doonaa haddii la yiraahdo bisha meey insha allah iyadana waad la socon doontiin oo muxuu ahay waa idinkala socodsiin doonaa marka waxaan rabnaa inaan wakhtiga gelinno iyo fookaska safaaradda furitaankeeda iyo marti sharafta nagala soo qayb gashay in aan sharafno ayaan u baahannahay fiiri annaga ummad soomaaliyeedaan nahay adduunka dacladiisa oo dhan aan joognaa qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee u k iyo madaxda ka qayb gashay ayaa si wada jira u bogaadiyey furitaanka safaaradda muddo badanna aan haysan safaarad soomaaliya oo naga turjunta ama leh meel degaana maanta ayadoo safaaraddeenii aftar soddon sano ka dambe dib loo furay safiirkeennii iyo qunsulkeennii iyo madax badan iyo dad badan oo bulshada caan ku ah oo soomaaliyeed sbeshal gabdho soomaaliyeed maasha allah tabaarakallah in maanta safaaraddii oo baahi weyn loo qabay in maanta maxaanku waraa la furay waxaan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha soomaaliya ambasadarka iyo qunsulka safaaradda iyo jaaliyadda oo qoob weyn ka qaatay sidii safaaraddan dib loogu furi lahay muddo laga joogo soddon iyo laba sano waxaa ognahay inay safaaradda waddankan ay xirneyd tanna waxaa weeye jaaliyaddii soomaaliyeed oo halkaas ku timid hal qofkaas ku keenay runtii oo ka shaqeeyey muddadii yaraa oo loo magacaabay habeen iyo maalin meel kasuu aadi jiray abubakar ahaan wuxuu nagu soo booqday jaaliyaddeenii iyo xafladdeeni ugu yaraan toban mar dhinac kastan waa fadhiisanay wuxuuna ku imaaneen ma ahayn inuu yidhaahdo wax dan ah wuxuu ka sheekeynayay danta ummadda soomaaliyeed soddon iyo saddex sano bacdigeed in safaaraddii soomaaliyeed laga furo dalka u k ee caasimadda ingiriiska intii ka soo shaqaysayna waan u mahad celinaynaa waxaan leeyahay laba sheey alif halaabay albaqar ma ka tooso soddon iyo saddex sano ka hor uu alifkaan halaabay haddaan toosinay
aniga taariikh gaara ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo safaaraddan maxaa yeeley waxaan ahaa ardadii siddeetan iyo sideeddii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideeddii dalka waxbarashada u timid dalka oo safaarad leh oo ay ku taallo great portland meel la yidhaahdo marka fursaddaa dadka helay ayaa garan karaa safaaraddu macnaha ay leedahay iyo qiimaha ay ku fadhiso